bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal kulanto faylameeliisino dhugunsida itan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waa ka dhowaada qodobada warkenya magaalada baydhabo iyo weybaya ku dareertee doorashadeen ka dambeysay ee xubno manka hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka bakool iyo weyba uu sheegay inti shacabka ku nool bakool iyo u baahanyiin gargaar bani-aadanimo wasiirka kalluumaysigai kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya weyba uu shirjaraayadiisa muqdisho toqobadii anka baaqay maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya maamulka gobolada dhexeeya weyba uuse bilaaway dayacatir reedlanka dayactiraha iyo xarumogii dowladda ee maamulkaasa madaxweynaha soomaali xasan sheekh maxmuud weyba uuse geedka diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka degmada baardheer iyo weyba uuse ku hadalay ammaanka degmadaasa taliya xaamud yoweyba uu sheegay intii saameyn iyo isku weel dhaga doonaan xuska maalinta booliska iyo doorashada soomaaliya sanadkan al-shabaab iyo weyba laasheegahaya intii reermiisku kubati deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud oo saacdo ka orya gacanta ka dhegdaya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weybaa ku mid aha qaramada midoobayo weyba ayaa dalbatay labaatan iyo laba bilyan oo dollar shacabka itaaliyana weybayo qaadana aftidii bedelaasi dastuurka iyo ra-iisul wasaarada oo laa sheegahay intuusa ka dhawaaqaha is-afjilaadiisa soddo iyo soddo qofna weyba laa sheegaha intuu ka dhammadeen dabyin oo ku kahi dabaq iyo ku dhiyaasi xaflad oo ka yaala magaalada oakland ee dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
isniingu taarigdana weybaaya ka eedantaa shanta bilo tumi lamaa diseembar sanadka labada kun tumi litaa ka dhowaada warkii ofisan dhugunsadayaala maamulka gobolka bakool iyo weyba uu sheegay intii shacabka ka noola gobolka bakool iyo u baahanyeen gargaar bani-aadamnimo faahfaahinta warkan siid cali muuse maxmed ter iyo ninhaya
shacabkii dhowaanahani ka soo barkacay degmada tiyeglow oo ku sugan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa xilligani waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku haysato dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyagoo sheegaya inaysan haysan hooy wanaagsan cuno ku filan ay u dheer tahay dhanka caafimaadka oo liita gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ay ku nool yihiin shacabkaasi isagoo sheegaya inaysan ku filnayn dadkaasi waxyaabaha hadda ay ku nool yihiin ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah in lasoo gaarsiiyo waa maamulkan suubi darti maadaama barakeyaal badan yihiin makafalan marka kayda dhaan yuma suubinaynin walahana deeri dhankaasaan kafalanayna walahana deeri hasi walalin bilaawi haddii armooy warka deegaankaasina siileen hoogan dadkiina siileen barakayaashan kasoo yihiin waa leex darmaahay dhankaasoo guud ahaanba abaara ku jirta soomaaliya khaasatan gobolka bakool abaara ku jirta dadka dhan baa isku baabaasan dhibaatooyinka dhanaca bani-aadanka iyo hoola kulli ba dhibaato badan ku jirta marka ayoo saasataa barakayaasha jiran armona kulley baas armo baabka meelfayla marohaayo alxamdulilah runtii dadkii barakayaashii deegaanka maana waliba lainsuubi deegaana lainsuubi oo dadkii oo degmada xudur deganaay deegaana suubiyin deegaana deganyin alxamdulilah dhibaato kalam ku jirta alaab oo maacuni iyo alaab oo busayn wasaasan wasi iyadoo maanaa jiararan leraw injiwaya ilaa shalay siyaasi al barnaamij saasee kusu socda barakayaashii walyaroo saasa jiran ankastoon ka falanahay laakiin walala bilaaway alxamdulilah wadaab daabkaas ayaa socdan dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay dib ugu celin lahaayeen dadkaasi degmada tiyeglow oo horey ay ugu soo barakaceen kadib markii degmadaasi gacanta ay u gashay ururka al-shabaab dadka hadda ku dhibaataysan degmada xudur sidii ay ugu noolaan lahaayeen beerahooda guryihii iyo xoolihii ay ka soo barakaceen sidoo kale gadoomiyaha asigoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed maalmahani ay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay ku furi lahaayeen waddada isku xidhiidhisa labada degmo xudur iyo tiyeglow oo qiyaastii ay isu jiraan sagaashan kilomitir animaamadintu ku taban sagaashan kilomitr dagaalka garan tiyeglow dagaalka kasuubiyan oo niminka nabadjiidka ay dhibaato badan jeyshadeena sootan haddii hamigiisa ay jara ciidamada diyaar garowaan ani maanaa tiyeglow iyo nawaaxda meelaha nimankan bur hadii ay kasoo yihin ina diblin horay ciidamada runtii arrintii iskabaaburayaan alxamdulilah laakiin kajarna wakti midaa toob wakti umaraan laakaarmayo walka jarina dublinaga dadkaas deegaamadeeda kanaga maalintaas wala la suubido ayala soobiyaa tiiriin galatabaa nimankaas meelala meeli qaabkaas iyo kasoo yiman masalaka dheer walanbaa ciidamadan baa iskaashoo maha ciidankii horay uduuyo dukantiyo iskaash sameeyaan insha allahu ulbadaha boqol doona hatina walahayn
jarana dhawaan ciidamadaasi oo si guud ahaan sida jaran deegaan iyo seedeen ama galante ka dhikan ha deegan badaha seedan tuuloyin badaha la seedan iyo howlgalayan waana nimankaasna walaailaakarayana gabalkusiya tallaabadaa kuu qaadi yajahatin holiyaha kisoota maamulka degmada xudur ayaa waxa uu sheegay in weli wax gargaar ah aysan ka helin dowlad goboleedka koonfur galbeed dadka ku dhibaataysan degmadaasi iyadoo horeyna loogu ballan qaaday inay heli doonaan gargaar dhan weliba ah
wafduusu hogaamiyayey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo deeri magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose gureed markiiyo waa markii isugu tabi garoonka diyaarado ee muqdisho dareerka madaxweynehe xasan sheekh maxmuud ee kismaayo way bayolaashagaantieleta meeno badan waybaana magaaladaas ku kahoreyey ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid iyo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsamaa safarka madaxweynaha iyo wayba uuse qeyb kueya ololo doorashada ee sanadkan waybaana magaaladaas ku kooyayaan xildhibaano badan oo dooradayaan madaxweynaha afartan sane ah dareerta dalka hogaamiyi doona ra-iisul wasaaraha dalka iyo dhenishay maalin ku hor oo ka dhawaaqay magaalada kismaayo intii lambaahanye intii isbedel dhinaga hogaanka ee laga sameeya dalka magaalada kismaayo waybaa la ka gebagabeeyey doorashada xildhibaanada lamada min waybaana marar shal duwan miilaseedeen musharaxiin sanadkan fadahayan intii u qoobadan xilka madaxtinimo ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo la filaa intuu waa xasan sheekh maxmuud iyo wayba uuse kulamo la qaaday madaxda ee xildhibaanada ah ku jeedan deegaanada jubbaland wasiirka kaluumeysiga ee kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya wayba uu shirjaraayduusa muqdisho ka qobadii baaqusan kaga daray maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas way bandhig hayo cabdirasaaq aadan qoslay
ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda soomaaliya jaamac maxamed khaalid oo maanta shir jira isku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaa waxa uu baabaahin ka bixiyey qorshaha wasaaraddaasi ee ku aadan la dagaalanka maraakiibta ku hoolan inay sidiisoo ciidamada u kulmaysaan xeebaha soomaaliya wasiir khaalid ayaa waxa uu sheegay in dhowaan wasaaraddu gacanta ay ku dhigtay markab siisoo ciidamada u kulmaysanaya xeebaha soomaaliya waxa uu sheegay in markabkaasi ay galaaheen adduun lacageed oo gaaraya laasan ciidasho koro oo doolarka maraykanka ah waxa uuna digreer culus u diray maraakiibta ku hoolan in ay si sharcidarrada u kulmaystaan xeebaha soomaaliya mar wasiirka wax laga weydiiyey waxyaabaha u suurogeliyey in maraakiibta ay soo qabtaan bacrimaa aysan wax sayaa aysan lahayn ciidamada badda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xeebaha soomaaliya gebi ahaanba ay dhigeen qalab electronic ah oo lagula soconayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ku hoolan inay si sharcidarrada u kulmaystaan xeebaha soomaaliya waxa uu sheegay dhinaca kalena inuu digreer culus uu u dirayo maamul goboleedada ka jira dalka uu sheegay in ay galaan heshiisyo caalami ah oo aysan ka war ka warqabin wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxa uuna sheegay in maamul goboleedka isku daya in uu heshiis la galo shirkado iyo hayada caalami ah in wasaaraddu ay qaadi doonto tallaabo sharci ah oo keedan ah maamul goboleedkaasi si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga
albageek oo isniin ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ka dilay qof shacaab hayola ka magacaabay cabdiqaadir cabdi sheekh qofkan la deliyo weyba wararkaiyo sheega hayana antihuse ku mid ahay ergooyinkii doorate xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo ku mid hayan siyaasiyiinta sidawinhan ku horjeedaan madaxweyne musharaxga ee xasan sheekh maxmuud islamarkaasna gambarjey usa kudhii jawhar usa kudhii loolan eedan winga dilkanya kudhii meel ka dhow kilomitir afar gaar ahaan jidkan baahasa garoonka diyaarado ee muqdisho qofkan la deli oo iyo weyba uuse ku mid haya ergooyinkii beella hawaadle ee doorate xildhibaana goodax bare weybana laashegaa intii uusa ku duulufaday garoonka muqdisho dilkanya weyba laashegaa intii uusa jeysid iyo askari ku tirsan ciidanka dowladda soomaaliya sida wararkaiyo sheega hayaan ergooyinka dooradaas dooradaan xildhibaanada iyo la korsaaray culeys iyo hanjabaad weybana iyo nagadayana ergadiinka horeyd waa qofkii ergahay oonka horeeya ee la dila weybaa la aaminsanyaa intee landili arrimo la xiriirta doorashadii jowhar kudhiide degmada baardheere ee gobolka gadiya weybayo sheegahayana intii ammaanka degmada baardheere uuseeye ku eedlan hagaajiye
gudoomiye ku-xigeenka degmada baardheer ee gobolka gada ismaaciil cabdi qorax iyo weyba uu sheegay intii ku guulaysadeen hanaguurka amniga magaalada baardheer gureed markiiusa sheegay antiyo magaaladaas ku saareen hanraabtiyo qaban hubno ku tirsan shabaab gudoomiye ku-xigeenka degmada baardheer ee gobolka gada ismaaciil cabdi weyba uusa sheegay intii gureed markiiyo qaadeen go-aankaas iyo ka guulaysadeen hanaguurka amniga haddana uusa magaaladaas usa sheegay intii ku jarta amni liskaalaayo koraa gudoomiye ku-xigeenka degmada baardheer iyo sheegay antii weliyoo jaraan dad taageerayeen shabaab oo ka suga magaalada haana soo sheegay intii ayin dad laladare dhaqdhaqaaqyadiyo islamarkaasna iyo waldhibaateen ku jeysadaana magaalada maya maya waxa weeyaan in badan oo intii sharta waday ahna way baxeen oo la dareensanaa hadday jiraan waxyaabaha joogana oo waxyaaba lala socdo xaaladooda oo yacni xaaladooda tirsan oo la ogyahay oo xaaladooda lala socdo marka kolley inta badan dad odayaal ahaa waxay soo joojiyeen in bal dhanka naxariista maadaama xilli kuleylaa lagu jiro dadkana laftigooda qaar sharti ka salinaya iyo qaar iska caadi ay isugu jiraan wixii dhib wadana in la ogaado oo lana ceyriya dabagalna lagu suubiyo wixi kalena sidaasoo kale loola socdo marka in badan oo kamid ah way waabaxeen dad xitaa badan oo markaas aanba la tuunsaneyn oo ceyrihoona calooshiisu kasoo qabaa baa layiri laftigooda sidaasoo kale baxayna way jireen waxyaabaha hadda jooga oo la dayayna waa wax lala socdo xaaladooda oo qof xaaladiisa iyo dhaqdhaqaaqdiisa lala socdo oo waxba samayn karin waay dad badan dad badan baan ka saarnay oo ka baxay waxna way joogaan hadda lambarka hore inaan kuu sheegay ma doonaya laakiin in badan baa baxday oo majoritygii way baxeen dad yar baa hadda ku haray oo jooga dadka ku harayna waa dad lala socdo xaaladooda oo dhaqdhaqaaqooda iyo xaaladooda iyo kontaroolno ciidamada amniga iyo booliska iyo barnaamijkooda gacanta ku hayaan marka qofkii aan dhib ka shaqaynayno markaasi wanaag u shaqaysana xaaladiisana la kontaroolahay waxba dhibka male laakiin in badanoo sharwadayaal aheed oo lagu soo gabanaya waa baxay maamulada degmooyinka qaar ee dalka soomaali iyo weybayo sheegan hantiyo xaasiska shabaab iyo ku saarayaan iyoona deegaano qaar iyo hadda iyo inhaana lagu saaree
maamulka gobolada dhexeeyo weybayo bilaawena dayactir eedlaanka dayactiraha iyo xarumihii dowladda ee maamulkaasa cabdulaahi warsamo rooble iyo nin hay faafahintan
ilaa muddo ka badan shan iyo labaatan sanadood ay burbursanayeen xarumaha dowladda kuna burbureen oo dagaaladii ka dhacay dalka in burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maamulka ka taliya deegaanada gobolada dhexe oo bilaabay inuu dib u habeyn ku sameeya xarumaha qadiimiga ah ee deegaanada ku yaala waxaana maalmihii ugu dambeeyey maamulada degmooyinku ay dhagax degi ku sameynayeen xarumaha dowliga ah ee ku yaala magaalooyinka gudaha iyo bulshamareed iyadoona xarumahaas ay ka mid ahaayeen kuwa ciidamada iyadoo laga saaray dadkii deganaa xarumaha
wararka gobolada dhexeen tunan kubana dhugunsidayaal shabaab iyo weybaayo reedan kubaheena deegaanka qaayib oo ku tirsan gobolka galgaduud kureed markii geeka iyo lawareegaankan ku haynta deegaankaasa dadka deegaanka oo warbaahinta la hadalan weybayo sheegaan shabaabkii geeka meelaas lawareegaanka aan ku hayntiya aantiyo reedan isu kubaheen yo ana iyo meelaas unkudhina waldagaale shabaabka qobsidi deegaanka qaayib iyo laa sheegaha inti deegaanka iyo ha ku galeen lamajihi haana sooshal ee deegaanada day iyo kindhere shabaabka geeka la wareegeen deegaanka qayb oo reedna iskuku baxeen iyo laa sheegaha intiyo wedan baabuur dagaal sidiyo sheegahayeen dadka deegaanka saasoo kale wararka qaar iyo weybayo sheegahana shabaabka anti dadka deegaanka iyo andigan antiyo antiyo taageeraan maamulka gobolka galgaduuda ilaa iyo hadda si dhab e ma aan oga sababto shabaab iyo unkukubahen deegaanka qayb imeelayo unbahena wayba u sheegay intiya saame waa saameenya iskuku isku weel dhadaasa xuska maalinta booliska iyo doorashada soomaali sanadkana
taliyaga ciidanka booliska soomaaliya jenaraal maxamed sheekh xasan xaamuud way bawta sheegay intii labaatanka diseembar ee sanadkan ani saamay doona doorashada ee xuska maalinta ciidanka booliska soomaaliyeed sanad weliba labaatanka diseembar haddii la dira wayba yeetaa maalinta ciidanka booliska soomaaliyeed waybana lansameeyay hoosla kuweynayo maalintaas sanadkan iyo wabayo haska eedanayo oo dalkaya ku jirta doorasho iyo maalinta ciidanka booliiskana waybayo xoogga la saara doona maalinta doorashada taliya xaamud oo saas oo kale ee guddoomiyaga guddiga amniga doorashada dalka wayba uu sheegay intii lamada dhacda oo haska eedi iyo doorashada xoogga saara doonaan islamarkaana iska dayayaan inti doorashada iyo kadhiidisi nabad oo amni leh xuska maalinta booliska soomaaliyeed ee labaatanka diseembar oo maalmo dee ku hirsanta iyo sheegeen antia dhiyaas islamarkaadnio ka garab wadi doonaan xaqiijoogka amniga doorashada dalka maadaama aan anugu ahay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka runtii waxaan u boogaaday inaan dhammaan maamul goboleedyada runtii soo dadaalay oo soo qabtay inta badan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xildhibaanadii loo soo xulayay ama laga soo dooranayo en haddana gabagaba lagu jiro waxaadna moodaa markaa in bisha december ay noqon doonto yani buliiska bishiisa keliya ma ahe buli yani yani wax kulen ayaa dhici doona oo ah in maaragtay runtii yani barlamaankii la dhaariyo ay guddoomiye ay doortaan ka barlamaankaasna haddana uu sii doorto marka madaxdii dalka xukumi lahayd marka taasaarta noogu muhimsan laakiin diyaargarowgii december asna wuu noo socda in la xuso oo xuskii uu iska gaabto waa dhici karta hamligeena maanta oo kulligeen aan u wada taagannaha waxaa waaye sidii loo loo loo hirgelin lahaa doorashada ay u noqon lahayd doorasho ay ay ay ku yar tahay ama aanba lahaynba wax yacni qaladaad amni ka dhacay bilan diseembaryo ee bilaynka dambeyti sanadka lamada kun tumilita way banaa maalmo ku yarsan bilanya nagada doonte maalmo unka mashquulka badan doorashada soomaaliya
idaacadda warsaan oo dhugunsida ay taan weli warkii iyo dhugunsidayaalka guda jarna guddoomiyaalka gobolka mudug ee dhaniyada galmudug iyo puntland iyo xubno kale iyo waybayodirina meelii dhowaan lagu shal qaaday ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ooyo ka dagaalamayeen gaalkacyo guddoomiyaalka gobolka mudug iyo waybayo sheegan antiyo diyaargayan antiyo xaqiijeen ammaanka magaalada gaalkacyo guddoomiye gobolka mudug ee dhinaga galmudug cabdirashiid caarte iyo sheegay intii ammaanka uusa hade iyo kufayl oo laiska hadlahay kora islamarkaana dadka shacabka ee nunkubahanyantiyo hakanagadag magaaladiyo xasan maxamed khaliid guddoomiye gobolka mudug ee dhinaga puntland iyo dhinsheyba usuuna sheegay antiyo damaanad qaadeen ammaanka gaalkacyo saa darteena lambahanye anti dadka shacabka iyo hakanagadan guriga milateediyo waxay arkaya inaan ahay guddoomiyuhoodii maanta u yimid oo nabadda ka shaqaynay waxay arkaya inaan ahay mid soomaaliya oo deegaankiisa yimid waxay u arkayeen inay maarkaysaa wax walba oo oo wanaaga ay dadka soomaaliya inay ka wada dhexayso annagana sidoo kale loo arkay si waxisoo guddoomiye waxaan u sheegaynaa dadka shacabka inuu isdejiyo maarkaysaa in madmadowgii iyo waxyaalihii shaydaanka uu ka qaalib noqday ay soo idlaanayso in lagu soo noqdo shacbiga deegaanada in maarkaysa noloshii sidii hore uu kusoo noqoto maadaama ahlulcaqligii iyo dadkii siyaasiyiinta aha go'aamada wada gaareen dabcan dee laf jabta sideeda ma noqoto dadku waxaad moodaa tartiib tartiib usoo kaba hayaa daruufaha dhaqaalahana sidii keenayo qofna si usoo laaban karo inuu usoo laabto taasna waa dadaalada hadda aanu wadno wey walaa waa inaan anagu hadda go-aankan wixii allaalay kormeerkii aan kaga wada sheekaysan waxyaalahan kusoo aragnay way waa go-aan annaga naga soo maaxday
qaramada midooda qaramada midoobaya weybayo habandhigtay codsadin ka badanayo eded oo dirow labaatan laba bilyan oo doolar siyaaalan ku qabata dhibaatooyinkii weyn ee bani aadanimada ee sanadkankii dahahaysee lamada kuntini todobada qaramada midoobay baya sheegan ku daasinaya daruuri nataan ku gargaar dhulka boorsi sagaalii soddo milyan oo qof oo ku soo nool soddon iyo soddobaal oosa ee baafo adduunka kushaalyaalan iyo oo qaramada midoobeeyeed dalbadaha guddoonsidaas antii wallanka qodada sagaaliisa diidas qoofa oo ka shan nool daafo adduunka iyagoo baayo sheegana anti walbadan iyo oo nololyo ku kubedeli doonta beesidaasa arrintan weybaayee ku saabsanayd intii shaqaalisho lumdiida intiyo gargaar dhiirsaan goobo iyo dadkaas ka dhibaataysanina ra-iisul wasaarada talyaaniga iyo ka dhawaaq intii usu isku casila kureed marki inta badan shacabka iyo diideen aftidii ahadii shalay lanqaadi intii isbedela ka sameeyay dastuurka dalkaas arrintaas oon ololey ra-iisul wasaaraga aftidan yahay tito isbedela ka sameeyay manka kore ee wadankaas islamarkaana la kaweeqay awooda maamul goboleedyada dalkaas arrintaas oo isu sheegay ra-iisul wasaaraga hantiya ku aawi doonta intuu samey isbedel dhinaga dhaqaalo e ra-iisul wasaaraga dalkaas qaladkan siyaasadeed usa sameeyey laka tilmaamay intuusa ku hor aftidan usa sheegay haddii shacabka yoon odayaan diidmada aftidan intuusa hay ku kudeegi doona arintana oo sheenta inti dadka inta badan yoon odayaan maya inta badan oo ku mid ee shacabka talyaaniga iyo aaminsan inti aftidan yahay dito waqti dhumise islamarkaana xukuumadda talada hayta ee marmarsiinyo ankadhikada hayta antiya ka fashilanta antiwal ankuqobana musuq maasuqida dalkaasi ku jara iyo hoosaldhiyowka kakooyi dhaqaalo gaar ahaan dhaqliga hagalow dalkaasa anka dambeyntiina anka yaraan soddon iyo saddex qof iyo ka dhamati dabbiin oo qobsaday dabaq iyo ku dhiyaasi xaflad oo ka yaala magaalada oakland ee gobolka california dalka mareykanka ciidamada dabdamiska iyo weli wadaan baaritaan iyo ka badbaadiyahayaan ama kabaadi goobahaya meydadka ka jaran gudad dabaqaas oo la sheegay inti xidladan uuse dabka qobsaday iyo ka sugnaayeen boqolaal dad e oo miilas seeden bandhig heesa oo miilas ku dhiyaasiya midnimadii jamaada wayba la filahaya inti tirada dhimashadiiyo sii kororto maadaama iyo weli lan helna waxaana ku mida dadkii meelayska sugnaayeen oo la rumaysiiyo intiyo dabkaasa ka dhamadeena wayba dareere baaritaan lakawada waybana dhaliyey dabka oo la sheegahaye intii ku dhalatay khasaaro nafeeda warkii isinkula dareerteen dhugunsudyaal idaacadda wasan ee magaalada baydhabo tanan sheegay inta warkanka lamid ereedanku kulmaan wayba singuutabaana sidaasuu nabadgelyo